الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين maanta oo ay taariikhdu tahay kowdii bishii ramadaan kun afar boqol soddon iyo sideed waxaa halkan in sha allahu tacaala misri daar qur'aan uu sheekheena sheekh cabdallah xasan xaashi albalwaraawi uu ka jeedin doonaa mowduuc ku saabsan soonka mowduucaas oo ah fiqhu siyaam fahamka soonka sheekhaana in sha allahu tacaala aan uga baxaynaa wixii su-aale ay dadweynuhu soo gudbiyaanna in sha allahu tacaala sheekha ayaan u bandhigi doonaa falyatafadal shaykhu mashkuuran wamajuura jazakum allah khayr الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ilaahay baa subxaanah wa tacaala ammaan iyo mahad dhamaystiran xaq u leh allah subxaanah wa tacaala ina gaadhsiiyey bishii ramadaan ilaahay waxaynu ka baryaynaa saa uu inoo gaadhsiiyey inuu inoogu dhammeeyo nolol caafimaad qab iyo cibaado wanaagsan soomku si aynu ogsoonnahay walaalayaal waa tiir ka mida tiirarka islaamka siduu inoo sheegay nebigeenu calayhi salaatu wasalaam bunya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada rasuulu اllah wa iqaami الsalaati wa iitaaءi الzakaa wa sawmi ramadaan wa xaji اlbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila islaamka waxaa lagu dhisay buu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam oo tiiraru ah shan arrimood towxiidka ayaa u horeeya waa shahaadateynka salaada zakada soomka iyo xajka soomku waxa uu ka mid yahay cibaadaadka kuwa ugu fadliga iyo qiimaha badan ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay sil udhaxaysa isaga iyo addoonkiisa rabbina subxaana wa tacaala ma xadidin fadliga iyo abaalka uu siinayo qofka sooma ilaahay subxana wa tacaala daraaddii u sooma wa ana ajzi bihi buu ilaahay arrin ku soo ururiyay aniga ayaa soomka ka abaalmarinaya ilaahayna subxaana wa tacaala waa qani waana deeqsi rabbi subxaana wa tacaala abaalmarinta uu ballan qaaday waa abaalmarin weyn oo ballaadhan baa la odhan karaa soomku maadaama uu yahay cibaado qaaliya oo faral ku ah qof kasta oo muslima oo qaangaada oo miyir qaba oo soomka awooda oo ka maran xanuun iyo safar iyo waxyaabaha kale dadka soomka u diida sa waxyaabaha dumara ku saabsan maadaama uu faral ku yahay wax kastoo ilaahay subxaana wa tacaala uu faral yeelay waxa uu leeyahay laba shardi shardiga koowaad wuxuu yahay ikhlaasu niyati lilahi subxaana wa tacaala ilaahay daraaddii in loo sameeyo cibaadada oo qofku uu ka jaro daymoodka makhluuqaadka oo dhan oo cidda qura cibaadada uula jeedo uula qastiyaya allah subxaana wa tacaala u noqdo sida ilaahay subxaana wa tacaala uu yihi wamaa umiruu ilaa liyacbudu llaha mukhlisiina lahu ddiin wax kale lama amrin bal wax kale looma abuurin waxaa loo abuuray oo la amray ilaahay subxaana wa tacaala inay caabudaan cibaadadaasi shardi baa loo dhigay waa inay xaal lahaadaan xaal waa inay ku sifoobaan markay cibaadada gudanayaan xaalkaasi waa maxay mukhlisiina lahu ddiin waa inay ahaadaan kuwa ilaahay subxaana wa tacaala cibaadada u gooni yeelaya oo rabbi daraaddi oo qura u samaynaya iyagoo ilaahay subxaana wa tacaala jaceyl oo weyneynaya rabbi subxaana wa tacaala wax kaga doonaya oo ugu dhowaanaya shardiga labaadee cibaadadu ay leedahay waa alitibaac oo looga jeedo an takuuna muwaafiqa lisharci almunazali calaa muxamedin sala allahu calayh wasalam inay noqoto cibaadadu mid waafaqsan oo ku jaan go-an shareecada ilaahay nebi maxamed uu kusoo dejiyey oo ay noqoto mid loo gudanayo sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu asteeyey isla markaana uu sameeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku camal falay taana nebigeenu calayhi salaatu wasalaam waa kaynoo sheegay markuu yidhi facalaykum bisunati wa sunati alkhulafaa alraashidiin almahdiyiin waddadayda mara buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam aniga igu dayda intaan ilaahay ku caabuda ku caabuday ku caabuda ziyaadaad iyo dheeranaha dheeraadna ha ku darina waxna ha ka bedelina waxaanu inooga digay nebigeennu calayhi salaatu wasalaam cibaadadu inay u dhacdo si uu qofku iska jidaystay oo isaga la qurux badnaatay oo khilaafsan siduu u sameeyey nebigeenni moxamed calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yihi nebigu wa iyaakum wa muxdathaati alumuur waxaan idinka digayaa waxyaabaha diinta lagu soo daro adduunyada waxyaaba badan baa lagu soo darayaa mar haddaana in wax la xaaraantimeeyey asal waxa waa inuu mubaax yahay laakiin diintu iyadu waa dhammaystirantay alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina meel wax lagaga daraa ma jirto wixii diin lagu soo daro ama caqiide ha noqdo ama camal ha noqdo ama cibaado dheeraada ama cibaado nebigaba ka sugnaatay laakiin si kale iyo qaab kale loo gudanaayo waa idinka digayaa buuri nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam waxaanu rasuulkeennu sheegay qofka sameeya camal uu ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaanayo camalkaasi oon waafaqsanayn sunnihii nebiga iyo waddadiisii inaan laga aqbalahayn si kasta ha ugu dadaalo oo ha ugu tabco si kaste ha ugu daalo si kaste waxba yaanu iskaga hagranin marka uu camalkaa samaynayo faqaala calayhi salaatu wasalaam man camila camalan laysa caleyh amruna fahuwa rad qofka sameeya camal aan waafaqsanayn shareecada laygu soo dejiyey waa marduud buuhi nebigu waa lagu celinaya laga aqbali maayo arrinku mar hadduu sidaa yahay bishii rabadaanna inoo bilaabanto ilaahayna gaadhsiiyey waxaa waajiba qof kasta oo muslimi in acmaash acmaasha uu sameynaya rabadaan dhexdeeda uu miisaan uga dhigo xadiidka cumar uu nebiga ka wariyey inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa oo uu isweydiiyo maxaad niyeysan tahay markaad soomayso markaad salaad taraawiix tukanayso markaad qur-aan akrinayso markaad ducaysanayso yaad ula qasdiday yaad wax kaga doonaysa waa miisaan xadiidkaasi waxaa kaloo waajiba qofku cibaadaadka bisha ramadaan dhexeeda uu ku dadaalayo soomkuna uu ka mid yahay inuu waafajiyo soomkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo cibaadadii nebiga taasina waxay ku imanaysaa qofku inuu aqoon u yeesho nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu u soomay muxuu axkaam soomka u sheegay siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam u tukaday qur-aanka siduu u akhriyey siduu u ducaystay muxuu nebigu sameeyey muxuu sheegay muxuu ku hadlay muxuu diiday muxuu ogolaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam waayo qofku markuu garto cibaadadan qaabka loo sharciyeeyey ayuu waafaqi karaa sida khilaafsanna uu iska ilaalin karaa laakiin qofku haddaanu garanahayn cibaadadani qaabka ay sharci ku tahayba isagoon islahaynba wax khalad oo wax xumeeba aan islahayn ayaa jahligu uu khalad sabab ugu noqonaya waajib waxaa ku ah qof kastaoo muslimi cibaadaadka waajibka kuwa ee faralka inuu barto nabigeennu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam طلب العلم فريضة على كل مسلم cilmiga in la dalbo oo cidda taqaano loo doonto oo laga bartaa waa faral saaran qof kasta oo muslima cilmiga uu nabigeenu عalayه الصلاaةu وaسلاaم sheegayaana waa alcilm الmuنزل عalى محamedi almawruث canه waa cilmiga lagu soo dejiyey nebi mحamed عalayه الصلاaةu وaسلاaم ee nebi mحamed looga hadhay ee laga dhaxlay waa qur'aanka oo hadalka ilaahay iyo xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa soo raacaya culumta kale qofka ku caawinaysa inuu fahmo qur-aanka iyo xadiidka wa ilaa culumta o dhan waxaa asal u ah oo ay u noqonaysaa oo haddaanay u markhaati kicin aanu waxaasi cilmiba noqon ahayn waa qur-aanka iyo xadiidka nebigeenna calayhi salaatu wasalaam marka cilmigii qof kasta oo muslima umiir qaba oo qaangaada barashadiisu waa faral saaran faralla culimadu marka ay macnaynaya waxay ku qeexaan waa arrinka qofku hadduu ilaahay daraaddii u sameeyo laga ajar siinaayo haddii uu ka tago cudurdaar la-aanna aathimu noqonayo mid dembaabay oo mudan in ilaahay subxaana wa tacaala u ciqaabo fi dunyaa walaakhira cilmiga haddaba guud ahaan faral ku ah qof kastoo muslima ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdee wuxuu u qaybsamaa say culimadu tilmaamaan fardu caynin wa fardu kifaayatin cilmi qof kasta goonidiisa faral ugu ah oo isaga laftiisa laga rabo oo dadka kale oo dhami haddii ay bartaan faralku aanu isaga ka dhacahayn iyo cilmi la dhahdo fardu kifaaya waa cilmi ummadda in ugu filan oo kaalintaa u buuxin kartaa haddii ay barato inta kale faralku uu ka dhacahayo culamaau lislaam labadaa cilmina waa kala xadeeyeen alimaam cabdullaahi bnu mubaarak walawsaaci waimaamu malik waimaamu axmed wa sufyaan wagayruhum raxmat ullaahi calayhim marka ay sheegayeen ay tilmaamayeen cilmiga barashadiisu ay faral ku tahay qof kastoo muslimo goonidiisa faral ay ugu tahay waxay yidhaahdeen waa cilmiga qofka camalkiisa ku saabsan habeenkii iyo maalintii aimada qaarkood markii su-aashaa la weydiiyey waxay yidhaahdeen undur maa yalzamuka fi lyowmi walleyla fa hada huwa alfardu calayk waxaad eegtaa habeen iyo maalin kaste maxaa adiga si gaara lagaaga rabaa inaad samayso kaas ayaa fardu cayn kugu ah oo adigu inaad barataa ay waajib si gaara kugu tahay salaadii oo kale fi lyowmi walleyla shan maalmood baa qofka laga rabaa qof kastaa inuu bartaa fardu cayn bay ku tahy waa faral isaga saaran dadka kale oo dhami culamo hadday ku wada noqdaan faralkaa isaga ka dhici maayo haddii uu tukanayo salaadii iyo axkaamteedii iyo maxaa shardi waa maxaa tiiraru ah maxay ku burtaa aanu garanahay inuu iska wada un culimadana aanu waxba weydiinahayn qofkaasi qof dembaabsan weeye waayo cilmi faral ku ah ayuu ka tegey culumta qaarkood waxay ku tacalluqdaa ama ku saabsan tahay camallo wakhtiyo gaaro qofka laga rabo wakhtigan aynu joogno camallada la rabo waxa u horeeya u faralsan sawmu nahaari ramadaan maalinta ramadaan in la soomo qof kasta oo soomkaasi uu ku waajibay inuu bartaa waa faral saaran dadka kaloo dhami haddii ay bartaan faralka faralku isaga ka dhici maayo qofkana cibaadadiisu waa inay noqoto cibaado cilmi ku dhisan waayo cibaadadu haddii aanay cilmi ku dhisnayn oo qofku uu doono inuu cibaadaysta uun lumitaan baa laga qaadaa ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu inoo jideeyey ragcad kastoo aynu tukanno faatixada aynu akhrino inaynu ilaahay subxaana wa tacaala ka magan gallo waddada laba qolo qolo waa qolo ilaahay u cadhooday qolana waa qolo lumay gayri almaqduubi calayhim wala addaaliin ilaahu nagu hanuuni waddada toosan naga badbaadi waddada ay mareen labadaa qolo qoladaas aad u cadhootay iyo qoladaa lunsan qolada ilaahay u cadhooday waa alyahuud ilaahay subxaana wa tacaala yuhuud muxuu ugu cadhooday liannahum lam yacmaluu bicilmihim cilmigii iyo aqoontii ay lahaayeen baanay ku camal falin aqoonta ay lahaayeen waxaa ka mida ilaahay qur-aanka uu ku sheegay waxay si dhaba oo xaqiiqa oo shakilaan ay u garanayeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu yahay rasuul ilaahay soo diray haddana way beeniyeen badankoodii bal nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ka hor yimaadeen waana dacaayadeeyeen yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum faqadiba allahu calayhim ilaahay baa subxana wa tacaala u cadhooday cilmigii ay garanayeen markay ku camal fali waayeen ee midhihiisu ay noqon waayeen camal saalixa qolada labaad waa qoladaa lunsan waayo waa annasaara muxuu ilaahay ugu xukumay bidalaal inay lunsan yihiin liannahum cabadu llaha bijahlin ilaahay bay caabudeen subxaana wa tacaala jahli bay ilaahay ku caabudeen falazima min dalika alibtidaacu fi diin illah arrintaa waxaa ka dhalatay inay iska jidaystaan cibaadaad aanu ilaahay uba sharciyeynba ama kuwii loo sharciyeeyey qaabkii loo sharciyeeyey qaab aan hayn inay u gutaan deeta natiijadu waxay noqotay inay noqdaan kuwo ka lumay waddada saxda ah ee ilaahay subxaana wa tacaala lagu gaadho raallihaanshihiisa lagu gaadho naciimkiisa lagu gaadho ilaahay cadhadiisa iyo ciqaabkiisa lagaga badbaado qofku haddaanu isagu diinta aqoon u lahayn inta aanu camalka samayn waxa waajib ku ah inuu waraysto wax uu weydiiyo dadka ahlulcilmiga ah ilaahay baa yihi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun dadka aqoonta leh ee cilmiga u saaxiibka wax weydiiya buuhi ilahay haddidaan idinku aqoon lahayn jahli ha ku shaqaynin waayo qofku haddii uu jahli ku cibaadaysto waxaa dhaci waxaa dhacaysa inuu daalo wax tabaro haba yaraate uula hadhay aanay jirin waxbana aanu iska xistin haddana maca daalika camalkiisuu yahay mid aan si saxa u dhicin tusaale u qaado nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa masaajidka isagoo dhex fadhiya usoo galay nin ninkaasi halkaasuu ku tukaday salaadiisii markuu dhammaystay isagu markaa isma lahayn waxbaa kaa khaldan iyo waxbaa kaa maqantoona wuxuu isu arkayay nin tukaday oo salaadii gutay nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam fasalama calayhi rasuulku salaamay faradda calayhi nabiyu salaam nebigu salaamtii buu uga jawaabay uma qaala lahu irjic fasalli fainaka lam tusalli ninkii nebigu wuxuu ku yihi orodoo noqo oo tuko waayo maa tukan tii hore aad tukatay salaad may ahayn isaguna wuxuu islahaa waxba kaama khaldanaa salaad saxa baad tukatay buu islahaa wuu noqdo mar labaad buu tukado haddana waa soo noqday sidii buu nebigu ku yidhi mar saddexaad buu haddana ku noqday nebigu kusoo noqday calayhi salaatu wasalaam sidii buu nebigu ku yidhi markaasuu gacmaha taago oo uu isdhiibo uu yidhi waladii bacadaka bilxaqi laa uxsinu hayraa facallimnii waxaan ku dhaartay allaha diinta xaqa kuu soo dhiibay taa midaan ahayn anu garan maayo taa aad tidhi salaad maaha ibar buu yidhi iyada lafteeda ayaa arrin qiimo badan qofku inuu isgarto in cilmi uu ka maqan yahay deetana cilmigii ciddii garanaysa uu yidhaahdo ibaroo ii sheega laakiin waxaa ceeba oo culimado dhan waa jahli murakaba qofku waxaanu aqoon u lahayn oo haddana uu isleeyaha aqoon baad u leedahay waxa iyaduna ceeb kalaa iyadoo la leeyahay ha lagu baro war dhegayso war kaale war buugga soo qaado war kitaabka soo qaado oo uu is og yahay inuu cilmigaana u baahan yahay haddana inaanu diyaaru ahayn marka bisha rabadaan axkaam aada u fara badan ayaa soomkeeda iyo salaadeeda iyo arrimo kaloo la xidhiidhaaba ay leeyihiin qofka muslimkii waa inuu barto oo aqoon uu yeesho darsigan biidni illaahi subxaana wa tacaala wuxuu ku saabsanaan doonaa si aada maqasheen fiqu siyaam axkaamta soomka iyo fiqiga cibaadadaasi ay leedahay weliba insha allah waxaynu si gooniyo xoogga u saari doonaa arrimo fara badan oo axkaamta soomka ka mida dadku in fara badan bay maqleen oo aada bay ugu soo noqnoqoto waxaa laga yaabaa rabadaan walba in loo sheego iyada lafteeda la dayn maayo waa la sheegayaa waayo in maqashay hadday jirto garanaysa inaan garanhayn baa jirta in maqashay baa jirta oo ilowday in garanaysa oo xusuusan oo haddana aan dhaqan gelin oon ku camal falin baa jirto tadkiir iyo xusuusin u baahan waxaynu markaa sheegi doonaa inuu si gaara insha allah xoogga u saari doonaa masaa'il fara badan baa jirta oo wakhtiyadii hore aan jirin oo dadka la soo daristay cudurraa jira qaabab waxa weeyaan cudurrada lagu daweeyaa jira safaro gooniyo hadda soo darriyey baa jira waxyaabahaasina raad bay ku yeesheen axkaamtii soomka culimada islaamka ee casrigan joogta ee darajatulijtihaad gaadhayna masaa-ishaasi waa daraaseeyeen iyagoo ka duulaaya usuusha shareecada iyo maqaasida diinta iyo adilada qur-aanka iyo axaadiida nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ijmaaca iyo qiyaaska saxiixa ah marka kuwaasi oo aada iyo aada loogu baahan yahay in badanoo ka mida insha allah darsigan waa laga maqli doonaa darsigeenna maanta aynu waxaynu ka bilaabaynaa axkaamu niyati fi siyaam axkaamta ay leedahay niyadu ama niyeysigu soomka dhexdiisa niyadu waa shaqo iyo camal qalbigu uu qabto xubnaha muuqdaana ma qabtaan carabkuna ma qabto walihaadaba fuqahaa lislaam waxay isku waafaqeen ana maxalaha alqalb meesha wax laga niyeystaa qalbiga inay tahay taasi wax khilaafo haba yaraatee ka taagani ma jiro niyadu markaa soomka maxay u tahay ma sunnayaashiisay ka mid tahay ma waajibba haddii laga tago ajarku nuqsaamayo ma shardiba ma rukunba niyadu waxa ay ka mid tahay tiirarka soomka ayay ka mid tahay oo soomku gebigiisuba laba qodob buu kusoo ururaya anniyatu waalimsaaku can almufatiraat min tuluuci alfajri saadiq ilaa quruubi shams inuu qofku niyeysto oo qalbiga uu ka go-aansado inuu ilaahay ugu cibaadaysto subxaana wa tacaala marka waagu uu bariyo ilaa gabalku uu ka dhacaayo waxyaabaha loo diiday qofka sooman inuu iska daayo waa tiirka koowaad ee tiirarka soomka xaqiiqada soomku laba arrimood ayuu ka kooban yahay mid waa niyadaasi aynu qeexnay arrinka labaadna waa tarku lmufatiraat min tuluuci alfajri ilaa guruubi shams waa waxyaabaha soomka buriya ee qofka sooman aan loo ogolayn qofku inuu ka tago u iska daayo laga bilaabo markuu waagu beriyo ilaa ay qoraxdu dhacayso xaqiiqada soomkuba waa labada arrimood haddii labada arrimood la waayo soom ma jiro haddii ka hore la waayo oo ka dambe uu joogo soo ma jiro haddii ka dambe la waayo oo niyadii ay joogto soo ma jiro labadaa marka la helo ayuunbaa xaqiiqadii soomka la helay niyadu markaa soomka laga maarmaan bay u tahay oo soom niya la-aan ma ansaxaayo waxaana u daliila qowlu nabiy calayhi salaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaat acmaasha halka laga eegaya laga xisaabsanayaa in mid la xisaabsado ay noqonayso oo la tirsado ama ay noqonayso mid waxba kama jiraan oo la tirsan waa niyada wa inamaa likulli imri'in maa nawa qof walibana wuxuu leeyahay wuxuu niyeystay haddaad soom niyeysatay soom baad leedahay haddaanad soom niyeysan niyadaadu ay tahay maalinka inaad iska afurnaatood wax iska cuntood iska cabto markaana soom ma lihin niyadu niya anniyatu fi sawm sida axwadkii waxay tahay diin ilaashigii xalaalmiradku uu ku jiraa rabadaanba ha lagu jiro wakti soom kaleba aanu suurtoobayn ha lagu jireeyo waa inuu qofku cayimo niyada oo niyeysto inuu soom rabadaan soomkiisu uu yahay oo soom kafaarana aanu hayn soom nadarna aanu hayn soom qallana aanu hayn soom sunnana aanu hayn ee soomkiisani uu yahay soomkii bisha ramadaan niyada qofka goormaa laga rabaa niyada qofka waxaa laga rabaa intaanu waagu baryin ee waktigii soomku aanu bilaabmin habeenkii oo dhan qofku waa niyeysan karaa markuu gabalku dhaco laga bilaabo ilaa waaga berigiisa inta ka horeysa waa waktun wa zamaanun liniya waa wakti iyo xilli niyadu ay leedahay saacad kastoo qofku uu niyada la yimaado niyadu waa ka ansaxaysa niyada dabadeed qofku inaanu waxba cunin ama waxyaabihii soomka burinaayey in aanu samaynin shardi maaha niyada mar haddii habeen lagu jiro waa laga dambaysiin karaa waxyaabihii soomka burinaayay oo adoo niyeystay berri inaad soonto ayaad wax cuni kartaa oad wax cabbi kartaa waxyaabaha kale soomka buriyo qofku uu samayn karaa waxyaabahaas dee soomka ayay jebiyaan laakiin niyeysiga soomka la niyeysto goor habaannimaa ma jebinaya waxyaabahaasi haddii qofka markaa waagu uu ka baryo isagoo aan niyeysan maalinkaa soomkeeda maalinkaa soomkiisu ma jiro laakiin maadaama maalinku maalin rabadaan uu yahay qofkuna uu ka mid yahay dadkii soomka laga rabay waa inuu sameeyo wax loo yaqaano imsaak soom ma jiro laakiin waa inuu iska ilaaliyo isticmaalka waxyaabihii soomka burin jiray oo mar haddaanu soomba u jirin muxuu isaga ilaalinayaa xurmada waktigaa la ilaalinaya waktigana xurmo gooniyeela waxyaabaha waktiga lagu xurmeeyana maxaa ka mida ugu waaweyn in la joojiyo waxyaabaha soomka buriya waktigaa in la joojiyo o laga istaago soomku sidayn ogsoonnay waa laba nooc soom farala iyo soom sunno ah soomka faralka niyadiisa si aynu sheegnay waagu intaanu beryin ka hor ayaa la rabaa waata tidhi xafsa radia allahu canha laa siyaama liman lam yubayit isawma min alleyl soom ma laha qofka aan habeenkii niyo soomaan ku baryin oo habeenkii aan soom niyeysan qofkaasi soom ma laha nooca labada soomku waa soomka sunnaha ah soomka sunnaha waa ka axkaam fudud yahay soomka faralka ah meelaha u kaga axkaam fudud iyo niyadaa ka mid a waxaa kaloo ka mid a qofku isagoo soom sunnaa bilaabay ayuu iska jebin karaa oo asaa'imu lmutatawicu amiiru nafsihi qofka sooman soom uu ku sunnaysanaayo isagaa naftiisa xukumo soomkiisa waa sii wadan karaa waana jebin karaa iyadoo inuu sii wada ay u fiican tahay maadaama soomku cibaado uu yahay ilaahay subxana wa tacaala loogu dhowaanayo soomka markaa sunnaha ah niyadiisa waxaa lala iman karaa goor maalinimo ah oo iyadoo waagu uu beriyey oo maalin ay tahay oo duhurba lagu dhowya ama duhurba la gaadhay ayuu qofku iska niyeysan karaa inuu maalinkaasi soomo waa soomka sunnaha ah waxaase shardiga waaga berigiisii laga soo bilaabo inaanu isticmaalin waxyaabihii qofka soomana loo diiday oo hadduu dee qofku quraacdo ama biyo cabo ama cunto uu cuno ama uu galmo sameeyo waagu markuu berye kadib soom sunnaa ma bilaabi karo laakiin qofka soom sunnaa bilaabi kara niyeysan kara goor maalinimo ah waa qofka aan niyadaa horteed samayn waxyaabihii loo diidanaa qofka sooman wax ka mid a soomka markaa sunnaha ah si aynu sheegnay niyadiisa waxaa la bilaabi karaa waagoo baryey kadib barqaa la bilaabi karaa duhur baa la bilaabi karaa bal sida saxda xataa duhur kadib baa la bilaabi karaa arrintaana waxaa u daliila nabigeeni moxamed calayhi afdal salaatu watasliim gurigiisa ayuu yimi isagoo cunto usoo doontay waxaa loo sheegay guriga wax la cunaa inaanu oolin nebigu wuxuu uhi inii idan saayma iska daa haddaa mar hadduu arrinku sidaa yahay waaba soom baaban bilaabayaabe idantu markaa tacliil bay faa'iideynaysaa waxay tusinaysaa sababtu u soomay inay tahay in cunto la waayay ee markii hore aanu soomanayn fa inii saa'imun waa riwaayad kale nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi iska daa hadda waaban soomanahaye riwaayadda abu cawaana uu ku wariyey mustakhrajkiisa ayaa usii cadaan badanoo nebigu wuxuu ihi fa asuumu haddaa hadda laga bilaabo waabaan soomayaa iskabada marka maalinima ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu niyeystay soom sunno ah saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi calayhim qaar fara badan oo ka mida ayay ka ansaxday in soomka sunnaha ah goor maalinima ay bilaabi jireen oo niyeysan jireen waxaa ka mid a abu darda abu talxa xudayfa cabdullaahi ibnu mascuud anas ibnu malik mucaad ibnu jabal iyo kuwo kaloo fara badan kuwa ay ka sugnaatay saxaabada aan ahayn iyagana lagama soo warin oo lagama soo tabin inay khilaafeen oo ay yidhahdeen arrintaasi waa khalad marka arrintaasi waxay u ekaatay ijmaac sukuutiya saxaabadii qaar inay sameeyeen arrinkaa inay sameeyeenna ay caan baxday oo la ogaaday intii kalena aanay inkirin oo aanay diidin wax haddaba isweydiin leh qofkii soomka bilaabay soomka sunnaha bilaabay goor maalinimo ah intii ka horreysana aan waxba cuni waxna cabbi wixii soomka burinaya aan samayn maalintaa soomkeeda miyaa loo wada qoraya oo ajarkii uu helaya mise inta uu ka soomay ayuunbuu ajarkeedii helaya sida saxdii waxay tahay intuu soomin buu ajarkeeda helaya intii aanu soomanayna soom aanu niyeysnayn soom uu soomay oo ajar uu ka helaa dee ma jiro waxaana taa u daliila nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wa inamaa likulli imri'in maa nawa qof kastaa wuxuu leeyay wuxuu niyeystay markaa soom aanu niyeysan dee ajarkiisa heli maayo inta uu niyeystay ayuunbuu ajarkeeda helaya masaa-isha niyada ee soomka la xidhiidha waxaa ka mid ah bisha rabadaan waa soddon maalmood ama waa sagaal iyo labaatan maalmood maalin walba goonideeda qofku inuu niyeysta ma shardiba mise waxaa bannaan in maalinta u horeysa ama habeenka u horeeya inuu niyeysto inuu rabadaan oo dhan wada soomayo deetana niyadaasaa ku filanaya waa masale maxalu khilaafa bayna ahli lcilm wallahu aclam waxa axwada oo cibaado ilaashigu uu ku jiraa oo qofku cibaadadiisa khilaafka uu kaga saari karaa oo midaan laysku khilaafsanayn uu ka dhigi karaa in habeen walba niyo gooniya uula yimaado habeen walba niyo gooniya inuu ula yimaado waxyaabaha taa xoojinayana waxaa ka mid a bisha rabadaan soomkeedu waa wada waajib laakiin soomkeedu ma xidhiidhsana oo labadii maalmood maalinkii koowaad sa maantoo kale iyo berri dee habeen baa u dhaxeeya aan la soomahayn oo la samaynayo waxyaabihii maalinimada laysu diidanaa markaa salaadii oo kale maaha oo salaada arkaanteedu way way isku xidhan tahay oo wax munaafi ah oo cibaadadaa diidayo soo kala dhex gelaya ma jiro laakiin soomku waa ka duwan yahi waxaa kaloo dhici kartaba inay gabadhi xaydaba ama ay nufasaa noqoto oo soomkii mamnuucu ka noqdo qofkii inuu xanuunsado rukso u helo inuu afuro qofkii inuu socdaalo musaafir uu noqdo rukso u helo saasoo kale inuu afuro oo dabeetana soomkii maalintii hore iyo soomka maalintan dambe maalmo uu afursaya inay soo kala dhex galaan oo wax dhici kara weeye sidaasoo kale maalin soomkeed haddii uu buro ka dhalan mayso maalmaha kale soomkoodu inuu buro salaaduse waa taasi waa khilaafsan tahay oo qofku hadduu ragcad dhexdeed sameeyo wax salaada buriya dee ragcaddaasi un buri mayso intii kale baaqi noqon mayso ee salaadaasoo dhan baa wada buraysa laakiin soomku isagu waa sidaasi waa cibaadada kala googo-an labada maalmoodna soomkooda waxaa u dhaxaynaya wakti la samaynayo wixii maalinta rabadaan laysu diiday ama cunis ha noqoto ama cabis ha noqoto ama kuwa kale ee lamidka ah walihaada qofku habeen walba waa inuu gooni u niyeysto masaa-isha markaa ka farcamaysa waxaa ka mid ah qof baa isagoo aan niyeysan maalintii u horreysay buu niyeystay inuu rabadaan oo dhan wada soomo dabeetana habeen buu seexday isagoo weli aan niyeysan inuu berri soomo hurdadii baa la tagtay oo waagii baa beriyey marka maalintaa niyo gaara ulamu iman niyadii guud ma anfacaysaa khilaafka masaladan ku jira ayaa soomkiisa ku jiraya oo ciddii tidhi bishoo dhan baa mar la wada niyeysan karaa waxay leeyihin mar haddii niyo hore gudaa jirtay taasaa ku filan ciddii tidhi mee maalin walba gooni in loo niyeystaa la rabaa dee waxay leeyihin maalinka niyadiisi waa ka maqan tahayoo soomki uma jiro sida markaa fiican qofku inuu yeelana waa sidaasi waxa weeyaan aynu sheegnay qofka markaa soomaya aynu nidhi niyadaasi ayaa laga rabaa waa inaanu la iman maalintaa uu sooman yahay oo dhan maa yaqطacu niyata aw yunaafiha wax niyadaasi jara ama meesha ka saara waxyaabahaas waxaa ka mida riddada inuu qofku diintiiba uu ka baxo uu gaaloobo dee niyadu iyada lafteeda ayaa cibaado ah mar hadday cibaado tahayna dee qof gaaloobay ka ansixi mayso walihaada fuqahada badankoodu waxyaabaha soomka buriyo waxay ku daraan alridda qofku inuu gaaloobo diinta islaamkaba uu ka baxo waxaa ka mida qofku inuu niyeysto inuu iskaba afurabo soomka uu jebiyaba qof baa wuxuu niyeystay oo qalbiga uu ka go-aansaday inuu afuro oo maalinkan uu sooman yahay soomkiisa uu jebiyo soomki waa ka buraya walow yaanu samaynba wax kaloo soomka buriye waayo niyadii buu jaray maalinka oo dhan waagu markuu bariyo ilaa gabalku uu ka dhacaayo waxaa la rabaa an yastasxiba aniya niyadaasi inuu la saaxiibsanaado oo xukumkeeda uu wato oo wax niyada anfinayo meesha ka saaray inaanu la iman haddii uu markaa niyeysto inuu iska afuro taasi ayaa meesha ka baxday walihaada qofka go-aansada inuu afuro markaasuu soom ka jabay walow yaanu samaynba wax kale oo soomka buriye amase soomka jabiye laakiin haddaanay arrintu go-aan qalbi ahayn ee hami qura ay tahay inuu ku hamiyey laakiin aanu go-aansan ama khaatiro ay tahay wax qalbigiisa kusoo duulay uu inuu kusoo dhaco waswaasoo kale ah taasi iyadu soomka ka jebin mayso ee qasdigaa jaasimkaa go-an ee uu qasdiyey inuu soomka jebiyo ayaa soomkii ka jebinaya qofka qofkii haddii uu soom niyeystay oo uu miir doorsoomay ka waran ila intaa uu miir doorsoon doorsoonsan yahay oo dhan niyadii baa ka maqane qofku isagoo sooman oo soom marka hore niyeystay haddii uu miir doorsoomo laba xaalood buu yeelanaya xaaladi waxay tahay in maalinkii oo dhan qaybuubada uu ku jiro oo yahay qof miyirkii uu ka maqan yahay oo waxba aan ogeyn xaaladda labaadna waxay tahay inuu soo miraabo wakti maalinkii ka mida walow wakti yarba ha noqdee haddii aanu soobo miraabin ee kooma un qofku uu ku jiray maalintii ramadaan oo dhan sooma jiro walow markii hore mid niyeystaba ha noqdee sababta aanu soomku u jirinna waxay tahay ilaahay xadiidulqudsiga wuxuu ku yidhi markuu soomka ka hadlaayey yadacu acaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli wuxuu cuni lahaye wuxuu cabbi lahaye shahwadiisii ayuu aniga daraadday uga tegay qofkaasi soomay buuhi ilahi subxana watacaala qofkan maalinkii oo dhan miyir doorsoonaa miyaa la odhan karaa wuxuu cuni lahaye wuxuu cabbi lahaye shahwadiisi ilaahay daraaddiibu uga tegay mee lama odhan karo mar haddaan la odhan karin mid sooman ma aha laakiin qofku haddii maalinkii wakti ka mida uu soo meeraabo walow wakti yarba ha noqdee walow intii badnaydba mid kooma ku jiro miir doorsoonaaba ha noqdee isaga soomkiisu wuu ansaxayaa oo waxaa kaasi uu la mid yaho laba qiyaas qaadanayaa qofkii hurday ee seexday ayaa uu la mid yahay sida kaas soomkiisu aanu burahayn kanna waxa weeyaan soomkiisu buri maayo haddii qofku uu waasho isagoo soom niyeystay waalidu ma ka burinaysaa niyadii soomka iyada lafteed waxay la mid tahay iqmaaga ayay la mid tahay miir doorsoonka oo waalidu haddii ay tahay junuunku haddii junuun mubiqa oo maalinkii oo dhan qofku uu wada waallaa oo lam yasixa shay-an min nahaarihi maalinkii wax ka mida aanu miyirsanba qofkaana soom uma jiro haddiise maalinkii qayb ka mida uu miyir qabay maalinkii ramadaan qayb ka midana qof waalan uu ahaa qofkaas soomku waa ka ansaxaya oo waalidu sideeda uma jebiso soom qofku isagoo miyir qaba uu bilaabay oo waxa weeyaan uu niyeystay axkaamta markaa niyadu aad iyo aad bay u tiro badan tahay laakiin in inahaas ayn insha allahu tacala kusoo koobi doonaa waktiga intaa hadhayna insha allah su-aalahayn u banaynayna wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamedi wala alihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين su-aalahan intaas uga gudbaynaa saa-iilkan sheekh wuxuu leeyahay fidyada haddii inta raashin lagu soo iibiyo dabeetana loo qaybiyo qoysaska ma ansaxaya waay alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wala alihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira kolley qofka su-aasha soo qoray maqsuudka uu ka leeyahay aada uma cadda muxuu ujeedaa ma fidyada raashin ma lagu bixin karaa ma ujeedaa ma wuxuu ujeedaa fidyada ma waxaa shardiya in hal miskiin la siiyo mise waxaa bannaan in masaakiin loo qaybiyo qofkii su-aasha soo qoray hadduu fadhiyo haynoo caddeeyo wuxuu ujeedo soo qoray fadal sheekh baaraka allahu fiik sheega fidyada raashin lagu bixin karaayo qoysna la siin karaa se waxa weeyaan wuxuu shardiga un in maaragtay maxaa yeele qof laga afuriyo meel amba guri laga afuriyo jazaaka allahu khayran hadda su-aashu waa inoo caddaatay macnuhu wuxuu noqonayaa eh, qofkii fidya ay ku waajibtay ma waxaa shardiya raashin bisil inuu miskiin siiyo mise raashin qalalan ayaa lagu bixin karaa fidyada soo saa maash baaraka allahu fiik Eh, fidya labadaba waa la samayn karaa matluubku waa icaamu miskiin in maalintaa qofku uu afure fidyadu ay kaga waajibtay miskiin uu quudiyo icaamkuna raashin bisil oo la siiyo waa ku xaasilaya raashin qalalan oo la siiyana wuu ku xaasilaya laakiin labada teebaa fiican labada waxaa fiican raashin bisil in la siiyo waayo waxaa dhici karta qofkii raashinkaa qalalan inuu karsanba kari waayo ama wixii karintiisa u suurtogelin lahaa hadday tahay xaabo iyo dhuxul hadday tahay biyo hadday tahay wixii raashinkaa hagaajin lahaa iidaam u noqon lahaa inuu waayaa dhici karta dabeetana uu noqdo qof aan eh, raashinkii aan cunin oon lagu quudin inuu noqdo laakiin raashin bisil haddii aada siiso miskiinkii oo fidyadaadii raashin bisil aada ka dhigto icaamkii xaqiiqatan wuu xaasilay wa xukman xaqiiq ahaan iyo xukm ahaan labadaba wuu xaasilay marka sida afdalki waa raashin bisil in la siiyo laakiin raashin qalalanna waa lagu bixin karaa waxaa kalean baraarujinaya had iyo jeer ale dadku waxay moodaan fidyada inay shardi tahay in qof soomanaa lagu afuriyo shardi maaha fidyada qof soomanaa in lagu afuriyo fidyada afur baa laga dhigi karaa cashaa laga dhigi karaa suxuur baa laga dhigi karaa fidyada waxaa laga dhigi karaa mid la siiyey oo lagu quudiyo qof aan soomanaynba sida tusaalehaan qof weyn oo da-awgeed u soomi kari waayo qof waalan dumarkii waxa weeyaan cudurdaarka lahaa caruur yaryar oo kale qof musaafira ama waxaaba la bixin karaa markay ramadaan dhammaato iyadoon la soomanayn marka shardi ma aha in fidyada la siiyo qof sooman oo afur looga dhigo fidyada waa in la siiyo qof miskiina oo lagu quudiyo ama afur ha noqoto ama wax kale ha noqoto haddiise ay afur noqoto fadli dheeraada inay yeelato ayaa insha allahu tacala la rajeynaya waayo qofkaas wuxuu noqonayaa qof fidyo bixiyey oo fidyada bixinteedu waa cibaado waxaa kaloo u noqonayaa qof sooman qof afur siiyey markaa qofka ay u suurto gasho saasaa fiican laakiin shardi maaha wallahu aclam sheekh saa-iilkana waxa uu leeyahay sheekh waxaad ka warantaa haddii aan markaan sadaqada la baxayo idhaahdo qofkaan sadaqada siinayo ii ducee sadaqadii markaan siinayo qofka ma odhan karaa ii ducee
aada iyo aad bay maantaasi arrintaasi maanta ay u badantay qof dadku hadday wax yar bixiyaanba ducay dalbaan kaanahum yashtaruuna ducaa sidii oo ay ducada iibsanayaan hadduu qofku masaajid wax ku daro bal sheekha lay soo duceeyey haddii uu qof wax siiyo bal soo duceey inuu yidhahdo baa laga yaabaa arrintaasi mid xaaraana ma aha qofka sadaqadiina kaga buri mayso horta oo mana sheegad ma aha mana sheegadka iyo dhibaataynta ciddii wax la siiye baa sadaqada buriyay sida ilaahay subxana wa tacaala uu yihi laa tubطiluu sadaqaatikum bilmani waاlada laakiin waa arrin laga fiican yahay oo qofku waxaa fiican sadaqadiisa inuu ilaahay wax kaga doono weliba wuxuu ilaahay uu kaga doonaya uu noqdo kayd aakhiro waa inaanay sadaqadiisu u muuqan inuu arrin adduunyo uu ku doonaayo ama qofkan wax kaga bedelanayo sida ducadaasi oo kale salafkana arrintaasi waa ka sugnaato caaisha radia allahu canhaa haddii ay qof sadaqad siiso uu bilaabo inuu u duceeyo iyadoon iyadu kaba codsanba waxay odhan jirtay hay ducaynin bay odhan jirtay waxaan doonayaa inaan helo ajarkayga oo dhammaystiran waayo soo ma ogid qofku haddii uu ku duceeyo nooc abaalgudab uu sameeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uu qofka wanaag idiin sameeya waa abaalguda fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu bihi fadcuu lahu xataa taraw anakum qad kaafa'tumuuh qof hadduu wanaag idiin sameeyo u abaalguda haddaad weydaan waxaad ugu abaalgudaan u duceeya ducada wada ilaa aad is odhanaysaan malaa qofkii ducaad ugu abaalgudeen marka taa iyadoo ka cararaysa caaisha caaisha radi allahu canha waxay odhan jirtay qofka ay sadaqad siiso waxba hay ducaynin bay odhan jirtay ajarka ilahi uma subxana wa tacaala aan ka doonayaa markaa sida afdalkahi waa sidaa sadaqada qofku weliba inuu qariyo oo si hoose oo dadku aanay dhaadahayn u bixiyo qofkii uu siiyeyna aanu wax ducaa ka dalbin hada huwa alafdal wallahu aclam
sheekh saaciidkana waxa uu leeyahay haddii xaaskayga aanu tago habeen ramadaan ma waxaan maydhanayaa sukuurta ka hor mise kadib
su-aashu waxa ay tahay ma u bannaan tahay qofkii soon ku waajiba an yusbixa junuban inuu waagu u bariyo isagoo junuba janaabada sababteedu waxay doonaysaba ha noqotay jawaabtuna waxay tahay haa oo soomka shuruuddiisa ka mid maaha inuu qofku janaabo daahir ka yahay taasi salaada ayay shardi u tahay walihaada kana nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam yusbixu junuba min ahlihi uma yasuub sa caaisha radia allahu canha iyo saxaabo kaleba ay wariyeen nebiga waxaa dhici jirta inuu waagu u bariyo isagoo janaabo qaba janaabadaasoo weliba ka timi jimaac kadib nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waa soomi jiray marka waxaa fiican qofku inuu hore isu daahiriyo si uu salaada subax ugu diyaar garoobo laakiin hadduu waagu u bariyo isagoo junub oo weli aan maydhan soomkiisu wuxuu u noqonayaa ma jirto intaa kadib ayaanu maydhanayaa waayo salaadii bay arrintaasi shardi u tahay wallahu aclam sheekh saaciidkan waxa uu leeyahay ninkan cilaajka iyo daaweynta ka wada magaalada hargeysa ee dadka biyaha ku rusheynayaan ee ay dadku ku wada jabeen sheekh ninkaasi xaalkiis waa sidee
waxay ahayd intaan lagu jabin in culimada la weydiiyo laakiin marka wixii la sameeyey waa goor ay xeedho iyo fandhaal ay kala dhaceen wadaadka yidhi dadka ayaan dabiibaya oo aan cilaajinayaa mar haddii lay weydiiyey waxaan filayaa inay waajib igu tahay inaan ka jawaabo oo inaan qariyaanay bannaanayn dad fara badanna waa isoo weydiiyeen maalmahan oo dhan arrinkiisa mar haddii su-aashu ay farabadatay waxaan isku dayay anigoon cidna ka waraysan bal inaan anigu si toosa aan u ogaado oana cidinoo dhaxay waxaan daawaday fideoyada laga duubay ee youtube-ka ku jira siduu wuxuu akhrinayo siduu wuxuu cilaajinayo sida waxyaabaha uu ku hadlayo uu sheeganayo aniga markaan arrinkaa sameeyey waxay i muuqday toddoba iyo toban mukhaalafo oo shareecada islaamka qur-aanka iyo sunnaha khilaafsan oo ninkaa cilaajkiisa ku jira baalahan dadku ay ku wada xidhiidheenna iyadoo carabiya baan ku qoray laakiin iyadoo soomaaliya magaalada wajaale oo habeen dhaweyd dacwadaan ku tagay oo laiga weydiiyey muxaadaro dumarkaa mooyaane halkan ka hor kagama hadal walaalayaal sixirku waa jiraa ishuna way jirtaa jinku dadka inuu durayaana waa jirtaa in layska cilaajiyo o layska daweeyaana waa sharci wamaa anzala allahu daan ilaa waanzala lahu dawaa dawada u weynina waa qur-aanka iyo ducada ilaahay subxaana watacala wuxu uhi wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaan waraxma qur-aanku inuu dawo yahay ilahay baa subxana watacala sheegay nebiguna in laysku daweeyo qur-aanka iyo ducada waa inoo sheegay oo ruqyada nebigu waa sameeyey ummaddana waa u sheegay waa ku dhiirigeliyay laa ba'sa biruqa maa lam takun shirka ruqyadu ah qofka in qur-aan ama duca lagu tufaa dhib iyo dembi ma laha mar hadday shirki ka maran tahay buuhi nebigu calayh isalaatu wasalaam laakiin ta muhimkii waa in la ogaado ana aruqyata cibaada ruqyadu inay tahay cibaado tufitaanka qofka qur-aan iyo duca lagu tufaya cibaadadaasi waa in laga ilaaliyo dheeraad waa inaan laga dhigin maxalu tajaarib tajribe lama gelin karo ibiga maadiga ah ama ka kiimikada ha noqde ama ka acshaabta ha noqdee tajribu ku socdaa laakiin ibiga sharciga oo qofka in lagu cilaajiyo qur'aan iyo duco waa tawqiifi isagu wax tajriba ay geli karta maaha qur-aanka dadka marka lagu akrinaayo waxaa la samaynaya ruqya la dhahda ruqya waa maxay ruqya waa qiraaa macaha nafas waa qiraao tufitaan ula socdo oo qofkii mariidka ahaa qofkii intuu qur-aankii akriyo ama ducadii akriyo tufkiisi uu gaadhaayo horta taasi ma jirto wadaadkaasi microphone buu meel la fadhiyaa intaasoo boqol oo qof bal mararka qaarkood tiro ka badan ayaa goron lagu xareeyey sameecado waaweynna waa la dhigay halkaasuu markaa aayad ama dhowr aayadood uu ka akrinaya tifiyada qaarkoodna waxaan ka arkay microfonkuu ku tufaya microfonka waxaana la rabay tufriinku inuu dadka gaadho horta ruqyaba noqon mayso mar haddaanaad qur-aankii aada akhriday qofkii mariidka aad ku akhriyeysay tufkaagu aanu gaadhin waxaa ruqyaba lama idhaahdo culamaau lislaamna ruqyo uma yaqaaniin markaa isku dawayntii qur-aanka waxbaa ka khaldan taasi waa mid ta labaad qur-aan akrintu aada iyo aad bay ugu yar tahay aad bay ugu yar tahay qur-aan akrintu hadalkiisa kale iyo sheekada dadka jinku uu ka hadlayo ula sheekaysanayo wax weydiinayo ayaa aada iyo aada uga badan qur-aan akrinta wax qarsoonna maaha qof walooba youtube-ka galo bal adiguba keeg waad arki doontaa indhaagaad ku arki doonta qofka mucaalijka dadka qur-aanka ku akrinayaan waa inuu uhagar baxo dadkii qur-aanku ku akriyo arrintaana waa inuu u sabro in aayad la akriyo oo kadibna aayaddii kelmad laga soo qaato kelmad laga soo goosto oo kelmaddaasoo qura lagu celceliyaana iyaduna waa arrin saddexaad oo shareecada khilaafsan waxaana aada ugu badan inuu kelmad qura ku celcelinayo sixir sixir sixir sixir sixir bal mararka qaarkood aayadda wuxuu ka soo goynayaa in macnaha bedelaysa hadal kaleo isagu leeyana wuu ku darayaa dabeetana meesha waxaa ka soo baxay waxaan qur-aan baahayn culimaduna waxay dhahaan qof marka qur-aan lagu akrinayo waxaa shardiya qadarka qur-aanka ah ee qofkaan raaqigii uu akrinayaa waa inuu noqdo qadar macno dhammaystiran samaynaya tusaale waxaan dhegaysta wa ana cajuus wa ana cajuus wa ana cajuus wa ana cajuus isagoo ku celcelinaya wa ana cajuus bal adigu macnee anigoo oday baan ahay anigoo oday baan ahay anigoo oday baan ahay hada laysa biqur-aan waa in qur-aanka haddii qeyb aayad ka mida la akrinayo qeybtaasi macno dhammaystira waa inay gudayso oo ay tusinayso markaasaa waxaa kasii daran wuxuu xagga dambe ka raaciyey wa ana cajuusun yaa uma sibyaan wa ana cajuusun yaa uma sibyaan yaa uma sibyaan qur-aanka may ku jirta kuma jirta qur-aanka waa hadal kale aayad uu qeyb ka soo qaaday iyo hadal isagu sida uu dhigaayo jin qofkan ku jira uu la hadlayo labadiibaa isku xidhmaaya dabeetana maxaa soo baxaaya waxaan qur-aan ahayn baa meesha ka soo baxaaya waayo waxaa ka mid a mukhaalafaadka sharcigaa ee ka muuqda dumarka ajanabiga ka ah in xaaskiisiina ahayn maxaarimtiisiina aan ahayn ee wadaadkaasi uu taataabanayo taasina mid qarsoon maaha faryarada isagoo hayana waad arki kartaa gacmaha isagoo sidaa u hayana waad arki kartaa cunaha isagoo ku dheganna waad arki kartaa wa hada laa yajuus waa dembi arrinta noocaasi axaadiidii nabiga calayh salaatu wasalaam khilaafsan nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam sida tabaraani uu wariyey laan yuطcana fii ra'si axadikum bimikyaطi min xadiid khayru lahu min an tamasa yadu yada imra'ati laa taxilu lahu waa xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo saxiixa midkiin mudac xadiidah in madaxa lagaga taago musbaar kasabadda somad arag halkaa in lagaaga taago ayaa kuu dhaanta oo kaaga ciqaab sahlan inay gacantaadu taabato gabadhaan xalaal ku ahayn yaa u xalaaleeyey wadaadka dumarka ajanabiga ka inu taataabto ma daruuraa keentay baa la odhan karaa laa ruqyadu uma baahna dumar taabasho ruqyadu waa qur-aan la akriyo oo qofka lagu tufo waa duco inta la akriyo qofka lagu tufo wax taabasho haba yaraatee u baahan tahay ma jirto waa khalad cad meesha waxyaabaha noocaasi ay ka dhacayaan munkaraadka sharciga ilaahay khilaafsan ee qaarkood ay kabaa'ir yihiin waa kabiira arrinta noocaasi nebigu wuxuu yidhi walyaddu tazni wa zinaha albatsh muslim baa wariya gacantu way sinaysataa sinada gacantu waa maxay waa taabashada ay taabato gabadhan xalaal ahayn waxa igu maqaalo ah dadka qaarkood ay sheegeen inuu dhakhaatiirtuba waa taabtaan aniguna waan taabanaya dhakhaatiirtu aayadna maaha xadiidna maaha dhakhtarka laftiisana uma banaano dumarka ajanabiga kaa inuu taabto haddii aanay daruura keenin isaga laftiisu waa ku dambaabaya qadiyadan ruqyaduna sideedaba wax taabasho ay u baahan tahay haba yaraatee ma jirto waxaa ka mid a khaladaadka cad ee aan qarsoonayn dad sida uu wadaadku ku sheegaayo jin ku jiro oo dumara oo maradu ka dhacayso intuu idhaa gacmaha taaga oo ilaa garabka ilaa faruhu ay muuqdaan inuu tiifiina ka duubayo uu leeyahy kusoo duwa waa cawra waxaas ay waajib tahay in la asturo daruuro keenta in la kashifo banaanka lasoo dhigana aanay jirin waxaa iyaduna khalad labaad oo shareecada khilaafsan in la geliyo youtube-ka internet-ka facebooka dabeetana ruuxa dumarka cawradeedii qof kasta oo meeshaa gala u arkaayo yaa dembigeeda taxamulaya arrinta noocaasa dhabarka u ridanaya khaladaadka waxaa ka mida ka muuqda ee cad almubaalaga fi istikbaari ljin xeeldheeraasha uu ku xeeldheeraanayo waraysiga jinka dabeetana wuu rumaysanayo wuu rumaysanaya wa hada laa yajuus jinka qof ku jira inta la waraysto in warkiisii la qaato oo wax lagu dhisaa mid bannaan maaha waxaana idhi culamaau lislaam hada min tasdiiqi lkuhaan qofka jin qof ka hadlaya rumaystay wuxuu la mid yahay qofka faaliyaa rumaystay rumaysiguna hadalkiisa uu ka cad yahay waana waxaan dhegaystay wax laga soo tabiyey maaha oo gabadh baa waxaa ka hadlaya jin oo sida arrintu ay muuqaal ahaan u eg tahay dabeetana aad buu u waraysanaya maxaa tahay nin baan ahay xaggaad degantay gabadhanaan la jaar ahay maxaad ku samaysay waan sixray maxaad u raacisay waxaan u raaciyey biyo oo ma gurigeedaad joogtay ma inamaan soo raaci jiray kasoo dhee dadow hooy isilaaliya ragga guryaha soo gelay iska ilaaliya dumarow soo ma aragtaan dumarow dumar hala saaxiibina iska ilaaliya lan sixrin daliil cadoo tusinaya anahu sadaqa hada ljiniya inuu rumaystay jinkaa waa tusaale qura kaas laakiin tusaalayaal aada u tiro badan ayaan arkay khaladaadka waaweyn waxaa ka mid a ee caqiidada weliba taabanaaya oo aada hadalka wadaadka ugu soo noqnoqonaaya in odhan ilaahayow dad kale aday kuu yimaadeen aniga ima iman bal aduu hadalkaa fasir ilaah aday ku yimaadeen macnaheedu waa maxay miyay soo xajiyeen ilaahay subxaana watacaala dadka xajka taga buu ihi atawnii shuchan qubra iyagoo basaasaysan oo boodhaysan bay aniga ii yimaadeen garoonka ay tageen ilaahu aday kuugu yimaadeen macnaheedu bal waa maxay bal aduu fasir dadku meesha ma cibaada u tegeen ma ilaahay baa halkaa joogo ay ugu tegeen abadan dadku dabiib bay doonteen iyo cilaaj xanuunay ka cabanayaan marka in la idhaha ilaahu aday ku yimaadeen waa kalad waana iftiraac cala allah oo been abuurad ilaahay subxana wa tacala lagu been abuuranaayo khaladaadka waaweyn waxaa ka mida qofku inuu sheegto maaha awood aanu lahayn waxaanu ogeyn ilaahay inuu ogol yahay oo u diray oo u sharciyiyo in kale inuu ilaahay u tiiriyana maaha waxaa hadalka wadaadka aada ugu soo noqnoqonaysa ilaahay oo hawshaasi adigaa ii diray adigaa ii doortay hawshaasi mararka qaarkood wuxuu raacinaya ilah waan ku keliyeystay hawsha noocaasa wa hada kalad kumanuu keliyeysan intaasoo qof baa qur-aan akrinaya oo dad xanuunsanay waxa wayaan ku akrinaayo markuu leeyahy ilaahu adigaa ii diray ma wuxuu ujeedaa ilaahu adigaa ii qadaray hadduu taa ujeedo dee qadarku xalaalnimo iyo xaaraannimo wanaag iyo xumaan midna ma tusiyo arrimaha sharcigaa lagu kala gartaa hadduu ujeedo sharci ahaan baad ilaahu adigu iigu dirtayna waa arrin daliil u baahan bal qofku inuu wadiifo iyo shaqo uu ka dhigto ruqyada uu idhaahdo anu meel baan fadhiisanayaa dadka ayaan ruqyo ku cilaajinaya culamaau islaam way diideen taas fataawadoodana way ku caddahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam ma samayn cid saxaabada ka mid oo u xil saarayna ma jirin oo arrinta noocaasa shaqo iyo hawl ka dhigatay qofka muslimkaa qof xanuunsanayo la kulmo waa ku tufi jiray khalaas waa dhaafi jiray waxyaabahan cilaajaadka noocana ee la furay ahlucilmiga qaarkood waxaabay leeyihin iyagaaba qayb ka ah jinkan iyo shayaadiintan dadka san waxa weyaan ugu dhex faafay oo qaar baaba doonayaba arrinka noocana khaladaadka waxaa ka mida cilaajkaasi aadkii aadka uga muuqda iyadoon taa wadaadka loo nisbayn karin cilaajkiidu sabab ha u noqdee in dadkii qaar caqiide xunba ay aamineen oo ictiqaadeen kaana shifaa biyadi soo dawadu ay isaga gacantiisa ku jirto oo haddaad tira kaale anaa qur-aanka ku akrinaye ama qof idha anaa qur-aanka ku akrinay ohanayo ma aanu qur-aankaaga dooni maayo kaasaan qur-aankiisa doonay waar shifaagu qur-aanku ku jiraa kitaabka ilaahay waa inaad taasi ictiqaado qof isagu shifaa hayaa ma jiro ashifaau biyad illaahi subxaanahu wa tacaala khaladaadka noocaasa arrinta ku saabsan in dadka qaarkood ay daadanayaan ama ay dhacayaan wax allaale waxay daliil u tahay ma jirto wax allaale waxay daliil u tahay ma jirto khayrna daliiluma aha barakana daliiluma aha welinimona daliiluma aha waxaan ku tusi karaa indhahaan kuu saari karaa baadariye kiristaan ah oo dadka biyo ay wax ku akriyeen sidaa ugu rushayna dadku ay wada daadanayaan ay wada suuxayaan daadashadaasaa dad fara badan ka fajicisay odhe wallaahi wadaadku markuu waxyaro akriyo ama wahadlaba ama meesha uu soo galaba dad badan baa rabdada noqonaya oo daadanaaya calaa kulli xaal anigu sharci uma arko qaabkaasi wax loo cilaajiyo wax badanoo ilaahay sharcigiisa khilaafsanna way dhex socdaano way ka buuxaan oo aan qarsoonayn oo qof dafiri kara haba yaraatee aanu jirin oo fideoyadaa wadaadku uu iska duubay ee meelaha si u geliyey markhaati cad ay u yihiin oo cid xataa meesha tagtay oo laga soo warinayaa waxa weeyaan aanay jirin waxaan leeyahay mar walba arrintan oo kale markaynu xoogay joogno way dhacaysa qof odhanaya dadkaan dabiibaya baa lagu jabayaa dadku ay ku ay ku yaacayaan muddo yar kadib haddaad ka waraysatana bal wadaadkii ka warramana lugooyu ahaabay ku odhanayaan dadka waxaan leeyahay ilaahay halla aamina subxana wa tacala ilaahay baa shaafiya qofku isagu naftiisa ha cilaajiyo oo qur-aanka ha isku akriyo ducooyinkana ha isku tufo qofka muslimkee ka agdhow ee qur-aankii ama ducadii garanaya igu tuf ha yidhaahdo arrimaha noocana ee dadku ay marba meel ku jabayaan iyagoo weliba dadkii ahlucilmiga aan waxba weydiin oo aan odhan arrintaasi mastaxba mise waa khalad maxaad wax khaldan ku aragteen maxaad sax ku aragteen wax saxa maaha walaalayaal mar bana inta la khaldamo in haddana marka dambe khaladka iyo wixii dib looga hadlo waxba tari mayso khaladka marka hore in laga laga badbaado ayaa muhiima khaladaadka waxaa ka mid a halista ah in dadka la dhaa warqadaas saxiixa qofkaasi hadduu wax noqdo inaydan aniga ii qabsanahayn waayo waxaa la garaacayaa dadka qaarkood garaaca yacni aan sax ahayn nebiguna wuu diday darbiga ama garaaca mubrixa ee qofka bararinaya marka isaga laftiisa isla qofkani wuu dhiman doonaa markaad garaacdo ama cunaha markaad qabato naqaskaa ku dhegi doona u dhiman doonaa sida culimada qaarkood oo magaalooyinka qaarkood waxa weeyaan degan sida magaalada boosaaso oo kale oo culimo waaweyna da ahaan iyo cilmi ahaanba ay noo sheegeen dad arrinta noocaasa ku dhintayna way jiraan marka waa ka hortag marka dadka la leeyahay warqadan saxiixa qofkaasi hadduu dhinto inaydaan waxba inoo qabsanahay anigu uma arko in loo tago in cilaaj loo doontana uma arko wax sharciga khilaafsan oo khuraafaadna ay dhex socdaan baan u arkaa nusxan lilaahi walirasuulihi walidiin اlislaam walicaamati اlmuslimiin waxaan leeyahay arrinkaasi ha la yska daayo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina maxamed
su-aasha ugu dambaysa sheekha weydiinna waxay tahay sheekh xanuunka qofka sooman uu fidyada ka bixinaya ma xanuun kastaba mise xanuunada qaarkood weeye
xanuunku waa laba nooc sida culamaau lislaam ay sheegaan nooca koowaad wuxuu yahay maradun laa yurjaa alburu minhu xanuunaan la rajaynaha in qofku inuu ka bogsado marka la eego sida loo bartay waktigaa la joogo waa isbedeli karaa arrinkuya wa maradun yurja alburu minhu iyo xanuun sida loo bartay laga bogsado oo la arkay dad intuu ku dhaco haddana ka bogsada oo caadatan arrintaasi ay tahay mid ay dadku isla yaqaaneen xanuunka markaa fidyada laga bixinayaa waa xanuunka aan la rajaynahayn marka wax lagu saleeyo sida loo bartay in laga bogsado ama dhakhaatiirta lagu kalsoon yaha sheegaan ama caadatan wax loo bartayba ha noqoto oo maradkaasi marad musmina inuu yahay dadkaa u caddaatay xanuunkaasaa fidyada laga bixinaya xanuunka aan isagu sidaa ahayn ee dadka ku dhaca haddana ay ka bogsadaan caadatan sida loo bartay isaga qofku waa u afuri karaa haddaanu soomka xamilahayn laakiin waxa waajibku aqale faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhra qofkii xanuunsanaya ama musaafira maalmo kale qalahood baa lagu leeyahay haddii uu afuro ayaa loo jeedaa wallahu aclam fadal nacam waayo su-aashu waxay ku saabsan tahay dhulka maalintu maalintiisu ay dheer tahay sidee looga soomaya dhul weligii baana ceedu ka dhicin horta ma jiro laakiin waxaa dhacda dhulka qaarkood inuu habeenku aada u dheeraado dee laga yaaba muddo dheer inaan la aragba maalin iyo qorax ama maalintu inay dheeraato innaga waxaa inaga khuseeya dadkaas siday u soomayaan culamaul islaam waxay yidhaahdeen habeenka iyo maalintu afar iyo labaatan saacadood isku darkoodu haddii aanu ka badnayn ama habeenku ha badnaado ama maalintu ha badnaadeen laakiin marka la ysku daro haddaanay afar iyo labaatan saacadood ka badnayn waxaa loo soomayaa sidaa muctaadka qur-aanka lagu sheegay waa uma atimu siyaama ila lleyl maalinkiina waa la soomaya ama ha dheeraado ama ha gaabnaado habeenkiina waa la afuraya mar haddii isku darkii habeenkiiyo maalintu afar iyo labaatan saacado aanu ka badnayn waxaana u daliila adilada qur-aanka sidaa tilmaamaysa xaaladda labaad waxay noqonaysaa in habeenkiiyo maalintii marka la ysku daro afar iyo labaatan saacadood ay ka bateen oo tusaale ahaan waxay isla noqdeen soddon saacadood afartan saacadood ka badan see loo soomaya xaaladda waxaa la samaynaya wax loo yaqaano taqdiir faqduruu lahu ayaa lagu camal falaya taqdiirkuna wuxuu ku imanayaa beledka ama waddanka ugu dhow ee habeenkiisa iyo maalintiisu sidii muctaadka ahayd ay yihiin ayaa dadkaasi ay la soomayaan oo habeenkoodii baa dheeraaday tusaale ahaan saddex bilood bay habeen ku jiraan dee la odhan maayo bishii rabaaday saa ugu soo gashaha soomina way soomayaan waktigii waa wada habeene sidee u soomayaan waddanka ugu dhow markay maalin u tahay ee dadkiisu ay sooman yihiin ayagu soomanaan markay afuraanna way la afurayaan habeen baa iskaga jiraan waxaana taa u daliila nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay almasiixu dajaal marka uu soo baxo afartan maalmood inuu joogi doono dhulka dushiisa afartanka maalmood maalin waxay udhigantaa bil maalinna waxay udhigantaa maalin waxay udhigantaa sanad maalin waxay udhigantaa bil maalinna usbuuc toddobaad toddobiyo soddonka maalmooda kalena maalmeheenna la mid yihiin buuri nabigu alayh isalaatu wasalaam waa maalin dherarkeedu uu sanad leegyahy maalin dherarkeedu uu bil leegyahay maalin dherarkeedu uu toddobaad leegyahay saxaabadii rasuulka waxay ku idhaahdeen maalinkaa dherer ahaan sanad leeg ma maalin salaadii baa nagu filan rasuulka ilaahay yaana sidaan u tukanaynaa fa qaala calayhi salaatu wasalaam faqduruu lahu maya taqdiir baad samaynaysaa oo arrintaas iyadu waa arrin adduunyada wada gaadhaysa ee ma aha arrin gobollada ama waddamada qaar ku gaara marka maxaa la samaynaya waxaa la samaynaya uri nabigu alayh salatu wasalaam taqdiir baa lagu shaqaynayaayo waktiyadii salaada la tukan jiray baa la eegaya tusaale ahaan salaadii subax markii la gaadhay uu masiixu dajaal yimi oo maalintaa dheer baa dabeetana soo gashay maalinkaasi shan salaadood dadka kuma filee salaada duhur iyo salaada subax intii udhaxayn jirtay markay dhammaato ayaa duhur la tukanaya iyadoo maalintii lagu jiro haddana qadarkii duhur iyo casr udhexayn jiray markuu dhamaado casr la tukanaya haddana casar iyo maqrib intii udhexayn jirtay markay dhammaataa la tukanayaa maqrib haddana maqrib iyo cishaay intii udhexayn jirtay markay dhammaataa cishaay la tukanaya da maalintuun baa lagu jiraa maalinta ile waa socotaa haddana saasunbaa salaadii loo wadaya oo taqdiirka noocaasa ayaa lagu shaqaynaya marka xadiidkaasi ayaa masalada aynu sheegnay ahlucilmigu ay u daliishadeen waxaana alxamdu lilahi dhulka islaamku inuu yahay dhul cibaadaadku si sahlan oo yasiran ay uga suurtoobayaan waxyaabaha noocaasi aanay ka dhicin wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed ayuha alikhwatu alakhawaat intaynu ku kulmayno muxaadaro cilmiyadoo sidaan oo kale ah waxaa idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد